galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa maalin arbacaha bisha januari waa koob iyo toban sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaly dot com idaacaddeenna galabnimona waxaa idiin daadahaynayaa sahre ciidla nuur iyo anigoo xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo maanta dib u doortay maxamed cismaan jawaari inuu noqdo guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamanka tirada codaysay waxa weeye laba boqol konton iyo sagaal laba cod way xumaadeen ingiriis kaftan wuxuu helay laba cod jeeshan wuxuu helay toddobiyo toban cod xindig wuxuu helay sagaashan iyo toddoba cod jawaari maxamed sheekh cismaan jawaari wuxuu helay boqol afartan iyo kow cod sidaa daraaddeed guddoomiyaha cusub ee golaha shacbiga maxamed cismaan jawaari wey saacaddaa laga bilaabo oo isagaa guddoomiyaha
waxaa kaloon idiin haynaa madaxweyne obama oo xalay jeediyey khudbaddiisii ugu dambaysay isagoo xilka sii hayn doona toba maalmood oo keliya
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha
si walba oo kale waan ugu bogeey meesha keliya ee haweenaydu ay ku gaftay waa erayga nugul oo dumarka iyo carruurta aan ku saabsanayn in loo adeegsadaana ay af soomaali ahaan qalab tahay sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida
xildhibaan maxamed sheekh cusmaan jawaare ayaa dib loogu doortay inuu noqdo guddoomiyaha baarlamanka cusub ee soomaaliya kadib markii doorashadu maanta ka dhacday golaha shacabka ee magaalada muqdisho jawaare ayaa ka adkaaday saddex musharax oo kale oo xilkan kula loolamayey kuwaasi oo kale ahaa cabdirashiid maxamed xidig cabdifataax ibraahim geesey iyo idris cabdi dhakhtar gudoomiyaha ku-meel gaadhka ah ee golaha shacabka cismaan cilmi boqore ayaa sheegay in laba boqol iyo sagaal iyo konton xildhibaan ay ka qayb galeen codayntaasi islamarkaana laba ka mida codadkoodii ay xumaadeen cismaan boqore ayaa ku dhawaaqay galabta doorashadaasi ka dhacday dhismaha baarlamanka waxaana codkiisii ka mid ahaa
tirada codaysay waxa weeye laba boqol konton iyo sagaal laba cod way xumaadeen ingiriis kaftan wuxuu helay laba cod geeshay wuxuu helay toddobiyo toban cod xindig wuxuu helay sagaashan iyo toddoba cod jawaari maxamed sheekh cismaan jawaari wuxuu helay boqol afartan iyo kow cod sidaa daraaddeed guddoomiyaha cusub ee golaha shacbiga maxamed cismaan jawaari wey saacaddaa laga bilaabo oo isagaa guddoomiyaha
maxamed cusmaan jawaari waa koob iyo toddobaatan jir waxaanu ku dhashay magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxa uu dowladiis maxamed siyaad barre kasoo noqday amaba uu kasoo qabtay xilal kala duwan oo uu ka mid yahay wasiirka gaadiidka cirka iyo kuwa dhulka wasiirka shaqaalaha iyo jagooyin kale
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa khudbaddiisii gebagabada xilkiisa ku sheegay in maraykanku uu ka xoog badan yahay kana wanaagsan yahay xilligii uu talada la wareegay ee sanadkii labadii kun iyo sideeddii obama ayaa sheegay in la xakameeyey hoosudhicii dhaqaalaha maraykanka waxaa kaloo xusay inuu ku guulaystay inuu meel mariyo sharciga daryeelka caafimaadka obama ayaa tilmaamay in uu gudbiyey fariintiisii iyo halhayskiisii ahaa in maraykanku isbeddel ka dhici karo madaxweyne obama oo toba maalmood kadib xilka wareejin doona ayaa sheegay in shacabka maraykanka ay ku xidhan tahay inay xukuumaddu noqoto mid ka turjumaysa sida ay iyagu rabaan dowladda imaaraadka carabta ayaa xaqiijisay in shan ka mida diblomaasiyiintooda lagu dilay qarax bam oo salaasadii shalay ka dhacay magaalada kandahaar ee koonfurta dalkaasi afghanistan ku taala qaraxaasi ayay guud ahaan ku dhinteen koob iyo toban qof sidoo kalena lix iyo toban kale ayaa ku dhaawacmay kuwaasi oo badankoodu ahaa saraakiilsa sare oo ka tirsan dowladda afghanistan barasaabkii gobolka kandahaar hayamuun casiisi iyo safiirka imaaraadka carabta u fadhiya magaalada kaabuul jumca maxamed cabdulaahi alkaabi ayaa ka mid ahaa dadka ku dhaawacmay qaraxaasi ra-iisul wasaaraha imaaraadka carabta islamarkaana ah madaxweyne ku-xigeenka iyo amiirka magaalada dubai sheekh maxamed bin rashiid al makhtuub ayaa sheegay in wax qiilah oo diin la xidhiidha amaba anshaxa aan loo heli karin in la dilo dadku caawinayay wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadka carabta ayaa salaasadii sheegtay in safiirkooda uu magaalada kantahaar u tegay howlgal bili-aadanimo oo looga gol lahaa in lagu caawiyo agoonta dalkaasi afghanistan islamarkaana loogu fidiyo deeqa waxbarasho kooxda taalibaan ayaa beenisay inay ku lug lahayd weerarkaasi waxaanay sheegeen inaanay aasin bamka qaraxa dhaliyey islamarkaana waxaa lagu eedeeyey koox mucaarida oo ka dhisan kandahaar dowladda waddanka afghanistaanna waxay sheegtay in kandahaar ay u dirayso koox soo baadha sababtii qaraxaasi u dhacay iyo ciddii ka dambeysay madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa mar kale adeegsaday barta twitter-ka ee bulshadu ku xidhiidho si uu u gudbiyo fariin kale trump ayaa qoraal uu twitter-ka soo dhigay waxa uu ku beeniyey wararka sheegaya in ujeeddada faragelinta ee ruushku ee doorashadii maraykanku ay ahayd si trump loogu hiiliyo trump ayaa qoraal uu adeegsaday farta waaweyn waxa uu ku sheegay in wararkan yihiin kuwo been abuur ah oo ujeedooyin iyo dana siyaasadeed laga leeyahay afhayeenka madaxtooyada ruushiya dimitri beskov ayaa arbacadii maanta beeniyey in ruushku ay u xagliyeen trump isagoo ku tilmaamay wararkaasi kuwo dhaawacaya xidhiidhka ruushka iyo maraykanka
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a idaacaddeenii galabnimo ayaana idinku guda jirnaa waxaa weli inoo soo socda warbixin laga soo diray magaalada muqdisho oo ka hadlaysa baarlamaanka soomaaliya oo maanta doortay guddoomiyaha maxamed cusmaan jawaari oo horena xilkaasi usoo hayay muddo afar sanadooda hase ahaatee intay warbixintaasina soo gaadhayso aynu ku horumarno madaxweynaha dalka maraykanka barack obama oo xilka ka degaya muddo toban maalmood gudahooda kadib markii uu wadankaasi kasoo talinayay khudbadiisii muddo sideed sanadooda madaxweyne barack obama ayaa xalay jeediyey khudbadiisii ugu dambeysay isaga oo madaxweyne ah waxaana uu ka jeediyey magaalada chicago ee bartamaha dalkan maraykanka oo hooygiisu uu ku yaalo warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar madaxweyne obama ayaa ugu horrayn salaan u gudbiyey taageerayaal tiro badan oo xamaasadi ka muuqatay oo ku sugnaa goobta uu hadalka ka jeedinayay oo ahayd magaalada uu ka soo jeedo ee chicago halkaas oo ahayd goobtii uu sallaanka siyaasadda ka soo fuulay labaatan sanno ka hor
wax ka wanaagsani ma jiro inaan gurigayga joogo mahadsanidin madaxweynaha ayaa sheegay in maraykanku uu haatan yahay qaran ka xoog badan sidii uu ahaa markii uu xafiiska la wareegay sannadkii laba kun iyo sagaal
and unleash the longest stretch of job creation in our history.
haddii aan idiin sheegi lahaa siddeed sanno ka hor in maraykanku uu ka soo kaban doono burburkii dhaqaalo islamarkaasna aynu dib u kicin doono warshadaheenna islamarkaasna dardargelinno shaqa abuurka haddii aan idiin sheegi lahaa inaynu furi doonno bog cusub oo ku saabsan xidhiidhka aynula leenahay dalka cuba islamarkaana aan iridaha u laabi doonno barnaamijkii samaysashada hubka nukliyer-ka ee iiraan iyadoo hal xabadi ayna dhicin haddii aan idiin sheegi lahaa inaynu ku guulaysanayno sinaanta guurka iyo sugidda xaqa labaatan milyan oo muwaadiniinihi ay u leeyihiin inay helaan caymis caafimaad waxaa laga yaabaa inaad odhan lahaydeen filashadaada iyo hawsha taallaa isma laha obama oo ka hadlayey kala qaybsanaanta siyaasadeed ee haatan ka jirta dalkan maraykanka ayaa bulshada maraykanka ugu baaqay in ay raadiyaan in meel dhexe la isugu yimaado madaxweynaha ayaa ka digay in maraykanku uu haatan waajahayo halis badan oo gaadhaysa dimuqraadiyadda taas oo ay ka mid yihiin shaki badan oo dhinaca dhaqaalaha ah iyo weliba sinaan la'aan dhinaca isirka ah
economic issue is framed as a struggle between a hardworking white middle class and an undeserving minority.
haddii hannaan kasta oo dhaqaale loo dhigo sidii halgan dhex yaalla shaqaalaha caddaanka ee hawsha adag haya ee dabaqadda dhexe iyo bulshooyinka saboolka ah waxaa dhacaysa in noocyada kala duwan ee shaqaalaha lagu daayo inay hambada isku laayaan halka kuwa hodanka ahina meelihii iyaga u gaarka ahaa ay ku sii fogaanayaan laakiin madaxweyne obama wuxuu sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo maraykanka haatan isaga oo barbar dhigayey xilligii uu xukunka qabtay wuxuuna ugu baaqay dhammaan muwaadiniinta maraykanku inay door firfircoon ka cayaaraan hannaanka dimuqraadiyadda I'm asking you to hold fast to that faith written into our founding documents.
waxaan idin weydiisanayaa inaad kaalin muuqata oo kalsooni leh aad ka ciyaartaan qodobada iyo tiirarka qarankani uu ku dhisan yahay aragtidaas oo ay u riyaaqeen dadkii addoonta ahaa niyaddaas oo ay u riyaaqeen muhaajiriintii iyo hantiilayaashii iyo weliba kuwii bannaanbaxa socod u maray cadaaladda awgeed himiladaas waxaa dib u xaqiijiyey kuwa calamada ka taagay dalalka dibadda ilaa iyo dayaxa guudkiisa himilo ka dhex guuxaysa qof kasta oo maraykan ah oo aan la qorin taariikhdiisa haa waynu karnaa haa waynu samaynay haa waynu awoodnaa Yes, we can.
warbixintaasi khudbaddii madaxweyne obaamana waxaa inoo soo koobayay ismaaciil farjar haddaba madaxweyne barack obama ayaa xalay magaalada chicago oo ahayd halkii uu ku hanqaaday ka jeediyey ee khudbadiisii ugu dambeysay ee uu dadweynaha maraykanka u jeediyey wariyaha v o eda saare cabdi axmed ayaa goor dhoweyd nuxurkii khudbadaasi waxa ay ka wareysatay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow sidan ayaan waraysi ugu dhacay cabdiraxmaan waxaad iiga warantaa khudbaddii xalay ee madaxweyne barack obama uu ku sagootiyey shicibka maraykanka maxaad kala baxday zahray guud ahaan waxay ahayd khudbaddaasi mid runtii qiiro badan leh oo mararka qaarkood xataa ugu dambayntii uu isaga laftiisu ilmeeyey waxa uu carabka ku dhiftay oo inta badan uu aad uga hadlay waxyaabihii siddeeddii sane ee la soo maray ee uu aqalka cad joogay uu qabtay ee lagu xasuusan doono waxaa ka mid ahaa dhinaca dhaqaalaha ammaanka dalka iyo guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda waxyaabihii uu ka yidhi iyadoo oo dadka maraykankana uu aad iyo aad ugu tiqtiqsiiyey inay iyaga ku xidhan tahay dalkani inuu yahay mid maanta meeshii hore ka wanaagsan laakiin iyaguna ay meel ka sii sarraysa ay gaadhsiin karaan waa tahay annagii dhegaystayaashaba haddaad cabdiraxmaan bal inoo yaro faahfaahiso muxuu ka yidhi ammaanka iyo dhaqaalaha markii uu soo hadal qaaday dhinaca ammaanka oo kale matalan waxa uu ku halqabsaday in intii uu isagu joogay siddeeddii sane ee aqalka cad uu joogay aan marnaba shirqool bannaanka laga soo abaabulay uu dalka maraykanka gudihiisa aanu ka dhicin sidii berigii sebtembar koo iyo tobankeedi dhacday oo kale labadii kun iyo koodii waxa uu aad u qeexay in hay-adaha sirdoonku ay aad uga shaqeeyeen sidii ay ula dagaalami lahayn argagixisada isaga oo carabkana ku dhiftay in kuwo waaweyn oo xataa uu magacaabay usama bin laadan in laga takhallusay intuu isagu xafiiska joogay iyadoo uu sheegay in qaar kaloo badanna oo caalamka ka jirana la dilay inkastoona zahray uuna carabka ku dhifanin kuwa kale caalamka uu sheegayo dabcan waxaa ka mid a godanihii soomaaliya iyo anwar calwaaqi oo yeman lagu dilay dhinaca dhaqaalaha waxa uu zahray iyagana uu aad uga hadlay shaqala'aantii baahsanayd ee jirtay markii uu isagu xafiiska qabtay sidaan wada xasuusanno dagaal ayuu waddanku ka soo baxay berigii bush uu joogay oo ciraaq iyo afghanistan malaayiin iyo balaayiin dollar ay ku baxday waxaa shaqala'aantu ay hahaabaysay marka uu isagu xafiiska la wareegay boqolkiiba sideed ayay ku dhoweyd oo isla markii uu isagu xafiiska qabtay sanad mise laba kadibna labadii kun iyo tobankii ay toban boqolkiiba ay ku dhowaatay waxa uu ku faanay in maanta marka aad eegto ay shaqala'aantu ay aad u hooseyso oo dabcan decembertina soo dhaaftay ay boqolkiiba shan wax ka hooseeya shaqola'aanta maraykanku maanta ay taagan tahay waxa uu xusay in caymiska caafimaadka dadka maraykanka ee maanta haysta ay ka badan yihiin weligood inta ay soo marayn oo kuwaan caafimaadka caymiskooda haysanin ay taariikhda maraykanka meeshii ugu hosaysay maanta ay taagan yihiin waxaa kaloo ka hadlay shirkadihii baabuurta ee sida g m ford iyo chrysler ee iyagu masallafay oo suuqa ku daadan lahaa inuu soo celshay awooddoodii oo uu lacag amaahiyey sidoo kale bangiyo ayaa waxaa jira iyaguna waaweyn oo dadka lacag amaahshay oo iyaguna laftoodu suuqa ka bixi lahaa oo ganacsi gooda uu afka dhulka dari lahaa laakiin intuu lacag amaahshay dib u soo kobcay waxa uu xusay in waagaasi dad tira badan aqaladoodii dib loogala noqday oo ay dhibaatooyin jirtay laakiin haatan uu dhaqaaluhu aad u soo kacayo waa tahay cabdiraxmaan in badan waxaad usoo joogta madaxweyneyaal dalkan maraykanka ee khudbadaha ugu dambeeya shacabka usoo jeedinaya oo maaragtay marka ay kasii baxayaan aqalka cad waxaad bal iga warantaa dareen ahaan dadku xalay sidey u daawanayeen sidee dooda een, sidee ayaa hadalkan een, uu jeediyey madaxweynaha xalay khudbadiisa ay macno weyn ugu fadhida dadka maraykanka En zahra en dareen weyn ayay dadka ku qaaday dadkii meeshaas ku yimid oo khudbado waaweyn weligii uga bartay obama misna tani xale ee sagotiska ahayd waxyaabihii uu ka hadlay si weyn ayay u taabatay tusaale ahaan waxa uu soo qaatay faa'iidada ay leedahay dadku marka ay kala duwan yihiin oo waddamo kala duwan ay ka yimaadaan isagoo si dadban u duraya maamulka iminka isaga jegada kala wareega ee donald trump ayaa waxa uu xusay in waddankan markii ay soo galeen matalan irishka talyaaniga iyo boolishka oo kale sida iminka loo liida dadka qaarkood iyagana loo liidi jiray laakiin midnimada iyo dadnimada iyo iskuduubnaantoodu ay tahay waxa maraykanka weyninkaasi iyo cadaamadda uu maanta leeyahay siiyey waxaana uu ku halqabsaday zahray halyeygii maraykanka ee midoobaa martin luther king hadal oo haatan ka hor uu yidhi oo uu ku sheegay in qofka aadamaha ay habboon tahay in lagu qadariyo dadnimadiisa iyo duntiisa wanaagsan iyo waxtarkiisa laakiin aan marnaba lagu qiimaynin midabkiisa iyo halka uu ka soo jeedo ma muslimba ma masiixiba ma yuhuudba aan lagu qaybayn laakiin qofka lagu qaymeeyo waxtarka uu leeyahay waa garta cabdiraxmaan wuxuu soo hadal qaaday madaxweynaha oo uu ka hadlay dastuurka dalka een, muxuu taasi ka yiri haddaad bal nala wadaagta iyadana waa runtaa dastuurka uu ka hadlo wuxuu yidhi dastuurka waddankan u dhigan isagaa dadka kala haga haddaan dib u xasuusino dadweynahana obama waa qareen oo dhinaca dastuurka waa constitution lawyer oo harvard uga soo baxay marka aad buu u yaqaanaa waxa dastuurku yahay waxa uu yidhi dastuurku waa warqad meel taalla haddii dadka samaystay aanay ictiraafin aanay u hoggaansamin aanay ku dhaqmin shuruucdiisa oo aanay qadarinin wax uu taraya male saa daraaddeed waxa uu dadka ku tatakisiiyey in dastuurka u yaalla mar walba ay gacanta ku hayaan weyneeyaan qadariyaan ay madaxa dushiisa saaraan waa tahay ugu dambeyntii cabdiraxmaan madaxweynaha siduu khudbadda u waday mar ayuu ilmeeyey oo uu ooyey intuu saarnaa meesha uu ku khudbeynayay maxaa ka keenay taasi en zahray barack obama taariikhda laga hayo iyo waxyaabaha looga bartay waxaa ka mida inuu yahay nin aftahana oo aad u khudbeeya in uu yahay nin geesiya oo waxa uu sharciyan u arkay inay saxsan yihiin uu sameeyo sidaasoy tahay haddana nin aan ka gaban oo markii caatifaddu ay qaado dadka hortiisa ku ilmeeya oo aan ka gabanin shucuurtiisa inuu bannaanka soo dhigo xalay waxa uu hinta ama lilmadaasi ka keenay waxay ahayd mar uu xusay afadiisa xaaskiisa michelle obama oo uu dadweynaha horteeda iyo ummadda horteeda uga qirayay inay tahay qof aad uga weyn carruurtiisa hooyadood saaxiib gaarana ay yihiin oo uu yidhi qaymaynteeda maahan waxaan hadal ku soo koobi karo oo qadarintii iyo khushuucii iyo hadalkii wanaagsanaa ee qalbigiisa ka soo fuqay darteed uu la ilmeeyey saasoo kale waxa uu iyadana uu meesha ka xusay madaxweyne ku-xigeenkiisa biden oo isagana uu ku sheegay inuu yahay walaal oo aad iyo aad uga hadlay markii intaa uu dhammeeyeyna waxaanu wada arkaynay inuu dadweynaha dhex galay oo uu qof qof u salaamayey oo wakhti runtii aad u dheer u qaatay dadka reer shikaago ay yaqaanay iyo madaxdii is yaqaaneen gacanqaadkoodii uu wakhti badan runtii gelshay
madaxa laanta afka soomaaliga v o a cabdiraxmaan yabrow oo u warameeyey saare cabdi axmed halkaad kala socotaana waa v o a
sidii aad warkaba ku maqlayseen horena aanu u xusnay baarlamanka soomaaliya ayaa maanta dib u doortay maxamed sheekh cusmaan jawaari inuu noqdo gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka afarta sannadoodee soo socda gudoomiye jawaari waa koob iyo toddobaatan jir waxaana uu baarlamaanka soo hogaaminayay afartii sannadood ee lasoo dhaafay xarunta baarlamaanka waxaa ku sugnaa warbixintan ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste tartanka doorashada guddoonka baarlamanka ayaa maanta lagu qabtay xarunta golaha shacabka iyadoo xilka guddoomiyaha baarlamankana ay u tartamayeen afar musharax oo kale ah maxamed sheekh cismaan jawaari cabdirashiid maxamed xidig cabdifataax geesey iyo idriis cabdi dhakhtar tartanka doorashada guddoonka baarlamanka ayaa lagu kala baxay wareegii koowaad kadib markii ay xildhibaanadu u codeeyeen waxaana codeeyey xildhibaano tiradoodu gaarayso laba boqol konton iyo sagaal xubnood iyadoo gebagabadiina ay guusha ku raacday brofeor maxamed sheekh cismaan jawaari oo helay boqol kow iyo afartan cod halka cabdirashiid maxamed xidigna uu helay sagaashan iyo toddoba cod toban iyo toddoba cod waxaa helay cabdifataax geesay halka idris cabdi dhakhtar oo ugu hooseeyeyna uu helay laba cod sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha ku-meelgaarka ee baarlamanka cismaan cilmi boqore tirada codaysay waxa weeye laba boqol konton iyo sagaal laba cod way xumaadeen idris taxta u helay laba cod geesay u helay toddobiyo toban cod xidig u helay sagaashan iyo toddoba cod jawaari maxamed sheekh cismaan jawaari wuxuu helay boqol afartan iyo kow cod sidaa daraaddeed guddoomiyaha cusub ee golaha shacbiga maxamed cismaan jawaari weeye saacaddaa laga bilaabo ee sidaa guddoomiye ah natiijada kadib ayaa waxaa baarlamanka ka hor hadlay xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ah musharaxii ugu dhibcaha badnaa xildhibaanadii tartanka ku haray waxaana uu u hambeliyeeyey guddoomiyaha cusub ee baarlamanka maxamed sheekh cismaan jawaari waxaan rabaa xildhibaanada saaxiibada iyo taageerayaashayda meel kastoy joogaan inay isku dhuubnaadaan midoobaan xildhibaanadoo dhan waddankana ay isbeddel macanale ka sameeyaan mar labaad iyo mar saddexaad waa hambalyaynayaa waa ku faraxsanahay waa ku kalsoonahay waxaan ku kalsoonahay inaan u tartamay guddoonka baarlamaanka waxaan ku kalsoonahay inaan iska hor macanale keenay laakiin qof unbaa guulaysan lahaa saaxiibka hadduu guulaystay waa u hambalyaynayaa maxamed sheekh cismaan jawaari guddoomiyaha cusub ee baarlamanka ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay natiijada doorashada waxaana uu qeexay inaanu keligiis guulaysan ee uu baarlamanka oo idili guulaystay dhinaca kale qaar ka mid a xildhibaanada baarlamanka oo aan mikrofanka la dhex qaaday doorashada kadib ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan qaabka ay doorashada maanta u dhacday iyo natiijada ka soo baxday xildhibaan faarax sheekh cabdulqaadir ayaa ku tilmaamay doorashada guddoomiyaha baarlamanka ee uu ku guulaystay maxamed sheekh cismaan jawaari mid taariikhi ah runtii waa farxad aad iyo aad u weyn in maanta ay halkan ka dhacdo doorasho tartan loo tartamay guddoomiyaha baarlamaanka oo ay murashaxiin soomaaliyeed tartameen oo si xor ah oo loo wada jeedo adduunka laga fiirsanaya loo qaaday ayna ka soo baxday natiijo la aqbalay oo ay maamuleen guddiga kumeelgaarkaa iyo guddoonka kumeel guddiga doorashooyinka iyo guddoonka kumeelgaarkaa waxaan u arkaa inay tahay tallaabo aad horumar weyn u leh oo ay gaareen dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed sidoo kale xildhibaanad maryan aweys jaamac ayaa sheegtay in doorashadu ay ku soo gabagabowday jawi wanaagsan oo farxad leh runtii markii la tartamo ruux unbaa guulaysta doorashada siday u dhacdayna si fiican bay ahayd ruuxii rabbi u soo qadaray yaa ku guulaystay waxaan u rajaynaynaa shaqo wanaagsan kuwii laga guulaystana waxaan u rajaynaynaa inay wada shaqayn ay maxaa la jawi wada shaqayneed inay noo sameeyaanoo dhammaanteen aan noqonno dad soomaali u shaqeeya badbaadiya dhibaatada jirtana aan ka saarno dadkeenna insha allah profesor jawaari horeu guddoomiye idinkugu ahaa afartan sano ee soo socota maxaad ka rajaynaysaa waxaan ka rajaynaynaa in uu horumar uu ku sameeyo meelahaan isleenahay qaladaadkii hore sababtoo a qalad marka la galo waxay u dhigan tahay in ay noqoto cashar la bartay marka in aan ahaato cashar la barto o aan markaa uga gudubno qaladaadkii hore dhacay maalinta berita ayaa lagu wadaa inay mar kale dib isugu soo laabtaan xildhibaanada baarlamanka iyagoo dooran doona guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo ka labaad ee baarlamanka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba doorashooyinka socda ee labada aqal ee baarlamaanka ayaa dhaliilo weyn ay soo wajahayaan waxaana beesha caalamka iyo khubaro soomaaliyeedba ay sheegeen in ay dhacday wax isdabamarin iyo cabsigelin iyo weliba codad la kala iibsaday haddaba aragtida beesha caalamka iyo doorashada soomaaliya ayaa sahre ciidla nuur waxa ay ka wareysatay ambasador cali siciid fiqi oo ah safiirka soomaaliya ee midooda yurub iyo dalka beljum runtii doorashada tartanka maanta saakadii hore ka dhacay ee muqdisho sidaad ka warqabtiin waxaa ku guulaystay professor jawaari oo ahaan jiray maaragtay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliyeed isagoo helay aqlabiyadii ugu badeed oo wareega koowaad ku guulaystay runtii guushaan waxay ahayd guul la filaayo waayo markaad fiirisid dadka la tartamayay guddoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka jawaari waa nin runtii waayo arag ah haddii ay timaado xagga dowladnimo waxaan u malaynayaa ninka ugu waayo aragsan waddanka hadda ku nool inuu isaga yahay runtii waxaad moodaa maaragtay si kastaba baarlamaanka ha ku yimaadee waa soomaali waxaad waxaad calaamada hadda ii muuqato waxay tahay in runtii ay dhiirigeliyeen in geedi socodkii maaragtay uu soo bilaabay uu sii wado waan gartay marka dib u eegtid afartaa sannadood ee uu jawaari gudoomiyaha baarlamaanka ka ahaa e waxyaabo badanoo dastuurka ka qabyo ahaabaa la sheegayaa inaan la dhammaystirin amaba aan loo dhaqaaqin e xeerar badan oo baarlamaanka laga filayay ma hirgelin maxaad is leedahay e way u qabsoomeen haddaad dusha ka eegtid nidaamka dowladnimo qeybta ay ku leeyihiin sharci dejinta e golahaasi hore ee baarlamaanka ee jawaari hogaaminaya ya horta waa runta waa maaragtay waxyaabo oo shur- shuruuc la rabay in la dejiyo wakti aanan loo helin lagu dejiyo horta waxaad ogaataa maaragtay baarlamaanka hadda lasoo dhaafo wuxuu soo maray isqabqabsi fara badan guddoonka keligiina hadda mas- waxa uu qaban karo wuu yaryahay laakiin waxaan aniga aan ka warqabaa in maaragtay baarlamaankii hadda institution ahaan ka maaragtino uu dhisan yahay xubnihiisa iyo maaragt maamulkiisa uu aada ku shaqeeya xiriirkiisa gudaha iyo xiriirkiisa dibadda uu aada u fiican yahay hadda maaragtay waxaan ku jirnaa wakti oo maaragtay transition ah aanan degeneen nimanka baarlamentarianka naftooda xafiiso ay fadhiistaan hooshooda ay ku qabsadaan inaysan jirin arrimahaasoo fara badan dartood ayaa horta runtii wixii u qabsami waayey laakiinse waxaan qabaa in runtii baarlamaanka maanta uu ku fadhiyo uu la dhihi karo baarlamaan dhaqaaqay inuu yahay taana waxaa suurageliyey runtii maamulka iyo khibradda uu maaragtay guddoomiyaha baarlamaanka professor jawaar wadamada beesha caalamka ee soomaaliya taageera waxay soo saareen baaq oo dabcan midowda yurubna ay ka mid ahaayeen waxay tilmaameen haddaan la sixin amaba aan wax laga qaban cabashooyinkii ka taagnaa xubnaha muranku ka taagnaa inaanay adkaanayso amaba ay waxu dhimayso wada shaqaynta beesha caalamka ee soomaaliya welina lama xalin mashaakilkii ka taagnaa xubnihii lagu muransanaa sideed u malaynaysaa in lagu sii wada shaqayn karo amaba loogu kalsoonaan karo baarlamanka hadda fadhiistay horta runtii markaad banaanka ka eegaysa arrimaha wax qalqaladaad badan ayaad arki kartaa oo sida ay hadda ay qoreen war warbixinadii warbixinadii ugu dambeysay ee hay-adaha dadka hay-adaha caalamka ama maaragtay u n-ka iyo marata international community-ga oo ay yidhaahdeen sidaad sheegtay in sixitaan loo baahan yahay laakiin waxaad ogaataa marka madaxda waddanka markaad joogto hooshii waddo waxyaabo fara badan oo oo maaragtay ayay ka warqabaan isqabqabsi fara badan marmarka qaarkood waxa toos iyadoo la rabo in loo saxo ayaa waxaa dhici karta maslaxadda guud ama maslaxadda markaa jirto inay tahay in maaragtay waxaan lasii qaboojiyo runtii way habboonaan lahayd maaragtay in annaga aan isasaxno intii banaanka naloogu sheegi lahay annaga inaan nidaam aan samaysano oo nidaam aan isku maamulno oo oo annaga aan ku kala dambeyn laakiin hadda waad ka warqabtaa adiga maaragtay dowladdii dhexe awoodeeda inay maaragtay san gaarsiisaneen gobolada oo dhan doorashooyinkana gobolada ayay kasoo dhaceen marka siyaasad mar hadday timaado mar doorashaday timaado buuq wuu iska badan yahay isjijiidka wuu badan yahay isdhaca wuu badan yahay marka taa wax ka duwan runtii meesha soomaaliya kama dhicin waan gartay cali kolley waad wada kulanteen mas-uuliyiinta midowda yurub dabcan dadka wax laga weydiinayana ka mid baa tahay marka la doonayo arrimaha soomaaliya bal iiga waran haddii ay jirto mas-uuliyiinta waddankaad fadhigaagu yahay belgium iyo midowda yurubba inaad ka wada hadasheen arrimo la xidhiidha habsamida ay u soconayeen doorashooyinku
runtii taa waa arrin waxay kamid tahay shaqooyinka joogtada annaga aan u qabano maaragtay wadamada lacagta bixiya deeqaha bixiya waxay aada u xiiseynayaan in maaragtay soomaaliya ay degto soomaalida horta taa inay garato waayo in wadamada international community lagu sheego aysan ahayn dad cadow ah wadankaas damacsan inay burburiyaan laakiin meesha waxay waxaa jirto ra'y bay dhiiban karaan iga ma awood ay leeyihiin oo maaragtay ay ay wax ku sixi karaan way adag tahay waayo ma doonayaan in loo arko dad wadan wadan kala gumaysanaya ama ummad ummad kala amraysa inay noqdaan horta runtii waxaa hadda soomaaliya dhibka weyn haysto oo ugu weyn waa nabadgelyada iyo sharciga aan la dhoorin diyaar u lahayn in wadankaas maaragtay aanan wax weyn ka qabano
ambasador cali saciid faqi oo ah safiirka soomaaliya ee midowda yurub iyo dalka biljamka oo khadka telefoonka ugu warameeyey sahra ciidla nuur halkaad kala socotaana waa v o a
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wakhtiga aynoo harhsanna qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha doodii gaabnayd iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka xildhibaan maxamed cusmaan jawaari ayaa dib loogu doortay inuu noqdo guddoomiyaha baarlamanka cusub ee soomaaliya kadib doorashadii maanta ka dhacday xarunta golaha shacabka ee muqdisho jawaari ayaa amaba ka adkaaday saddex musharax oo kale oo la loolamayey kuwaasi oo kale ahaa cabdirashiid maxamed xidig cabdifataax ibraahim geesey idriis cabdi dhakhtar saddexdaasi xildhibaan ayaa iyagu uu ka guulaystay gudoomiyaha ku-meel gaadhka ah ee golaha shacabka cismaan cilmi boqore ayaa sheegay in laba boqol iyo sagaal iyo konton xildhibaan ay u codeeyeen islamarkaana laba ka mid a codadkaasi ay xumaadeen cismaan boqore ayaana ku dhawaaqay natiijada
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa khudbadiisii gabagabada xilkiisa ku sheegay in maraykanku uu ka xoog badan yahay kana wanaagsan yahay xilligii uu talada la wareegay ee sanadkii labadii kun iyo sideedii obama ayaa sheegay in la xakameeyey hoosu dhacii dhaqaalaha maraykanka waxaa kaloo xusay inuu ku guulaystay inuu meel mariyo sharciga daryeelka caafimaadka obama ayaa tilmaamay inuu gudbiyey fariintiisii iyo halhayskiisii ahaa in maraykanka uu isbedel ka dhici karo madaxweyne obama oo muddo toba maalmood kadiba xilka wareejin doona ayaa sheegay in shacabka maraykanka ay ku xidhan tahay inay xukuumaddu noqoto mid ka turjumaysa sida ay iyagu rabaan dowladda imaaraadka carabta ayaa xaqiijisay in shan ka mida diblomaasiyiinteeda lagu dilay qarax bam oo salaasadii shalay ka dhacay magaalada kandahaar ee gobolka ku yaala koonfurta waddankaasi ee afghanistan qaraxaasi waxaa guud ahaan ku dhintay koob iyo toban qof lix iyo toban kalena way dhaawacmeen kuwaasi oo badankoodu ka tirsanaa saraakiisha sare ee dowladda waddanka afghanistan barasaabka kandahaar hamayuun asiisi iyo weliba safiirka imaaraadka carabta ee dalkaasi u fadhiya jumca maxamed cabdulaahi ayaa ka mid ahaa dadkii halkaasi ku dhaawacmay ra-iisul wasaaraha imaaraadka carabta oo ah madaxweyne ku-xigeenka iyo imaamka amaba amiirka magaalada dubai sheekh maxamed bin rashiid ayaa sheegay in wax qiila aan loo haynin qaraxa lala beegsaday dad caawinaya dad kale
madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa mar kale adeegsaday barta twitterka ee bulshadu ku xidhiidho si uu usoo gudbiyo fariin kale trump ayaa qoraal uu twitterka soo dhigay waxa uu ku beeniyey wararka sheegaya in ujeeddada faragelinta ruushka ee doorashadii maraykanku ay ahayd si trump loogu hiiliyo donald trump ayaa qoraal uu u adeegsaday farta waaweyn waxa uu ku sheegay in wararkani ay yihiin kuwo been abuur ah oo ujeedooyin iyo dana siyaasadeed laga leeyahay afhayeenka madaxtooyada russiya dimitri beskof ayaa arbacadii maanta isaguna beeniyey in ruushku ay u xagliyeen trump isaga oo tilmaamay wararkaasi inay yihiin kuwo dhaawacaya xidhiidhka ruushka iyo maraykanka
galab wanaagsan dhegaystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a haatana kusoo dhowaada xubintii dooda gaabanaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno gobolka gado gaar ahaan degmada balad xaawo oo toddobaadkan la sheegay in sharciyo cusub lagu soo rogay guurka oo markaasi lagu xadidayo rabitaan dad badani ay markii hore dhaqan ahaan kusoo dhaqmi jireen hase yeeshee noqotay arrin qaar kale oo bulshada ka midi ay ka gidaadaan waxaana ka mid ah iyadoo la adkeeyey qaabka loo sameeyo dayaafadaha arooska qaaliga ah oo hoos loo dhigayo iyo weliba meherka iyo waxyaabo kale oo ay markaasi u arkeen dadka gado gaar ahaan beled xaawo arrin lid ku ah dhaqanka iyo rabitaanka guurka waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya cabdiwahaab colojoog iyo cabdirashiid buulegoni oo baakaale loo yaqaano oo labaduba kasoo jeeda gobolka gado waxaan ku bilaabayaa baakaale bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsanta yaasiin kulankan iyo jaaniska aadna siisay oo iyo idaacadda voice of americaba waan ugu mahad celinaynaa in barnaamijkan aan xiwaarka dood ka samayn anigu arrintaas aad baan usoo dhaweyna waxaan u arkaa xilliga ay kusoo beegeen iyo xilliga ay ku adantaha xilliga ugu haboonayd oo guurka la dhimi lahaa noloshana la yarayn lahaa oo la jilcin lahaa oo guurka iyo qarashka ku baxayaba la yarayn lahaa inay tahay xilligan xilligii ugu haboonaa ay kusoo aadiyeen ragga maamulka degmadaas iyo gobolka joogo aad baana ugu mahadcelinaya waana bandaala khayrinka faacilihi ninkii khayrka tusay wuxuu la mid yahay isagoo khayrka sameeyuu la mid yahay ani waxaan qabaa raggaasi in arrintaasi ar- ay ku mahadsan yihiin arrin wanaag oo soo korortayna ay tahay colijoog aniga bismi illaahi raxmaan raxiim cabdirashiid buulla gooni arrintaas lama qabo waxaan ola qabinaa dadka masayrka iyagaa iskale ninka iyo naagta iyo aabbaha iyo hooyada ay isguursanayaanna iyagaa danahooda yaqaano Eh, run ahaantii waxaan wax hore u dhacayna ma aha jaajarka jubbalandna kuma jirto in en, guurka dadka eh, lala faragasho ama en, in maaragta qofka waxa uu rabo ama uu doonayo in maaragta la hor istaago oo la yidhaahdo waxaan ma samayn kartid ma aha sharci waxa weeye dadku weligood way soo guursan jireen rabitaan buuna ku dhisaa sida uu sheegayo mr colijoog maxaa haatan bedelay maamulka aad taageeraysa adiga walaale xalliga lagu joogo caamatu ramli bay la mid tahay xilligii tuugada nabi sal cumar bin khadaab oo cafiyo kale la mid tahay guurkiibaa adkaaday tarankiibaa yaraaday shan iyo labaatan sano oo soomaaliya dhaqaale aan jirin oo xoolihii ay abaar gashay abaaro joogjooga khaasatan gobolka geda kuma sii jiro dhibaatada gabdhihii tarankii dumarka iyo ragga oo gabdhihii ay bateen oo aad iyo aad gabdhihii ay taranka u badan yihiin raggii oo yaraaday khaasatan gobolka aan kasoo jeedno cabdiwahaab colijoog wuu ogyahay adiga yaasiina waan ognahay deegaankaas waxaa ka jiro in shan iyo labaatan sano wax dhaqaalo oo kordhay aysan jirin saas darteed suusan taranka hoos ugu dhicin soomaalina loola luqaado gabdhihiina guur noogu helaan taranka waan ognahay nin qoys kasta marka la xisaabo gabdhaha joogaa badan in gabdhaha ay diidaan maaha gabdhihii waa xilligiiba xumaaba batay goorka in la khafiifiyo weeye way khafiifiyeen way ku mahadsan yihiin qaabka ay hadda u gooyeen waxaan u arkaa hataa maamulka inuu arrintaas ay ku daraan ciddii guursanaysa in loo sameeyo fundraising ama wixii la dhihi jiray hagbad inay qarashka da aruuriyaan gabdho iyo wiilal is aroosayo guurka ay hal mar ka wada bixiyaan Eh, colojoogow eh, waa sharci cusub runtii sida ninkan aad ka dareemayso ama gobolka gado gaar ahaan beled xaawo laakiin eh, dadkii oo batay iyo tarankii oo yaraanaya iyo guurkii oo la qaaliyeynayo Eh, arrintaas inay ku muuqan En, run ahaantii aniga en, shakhsi ahaan markii aan si u fiiriyo gabadha yartaa oo soo kortay eh, haddii gabadha yartaa oo- eh, oo oo goroobta ah iyo gabadha aan inanta ah in horta la kala saaro oo la yidhaahdo waa la kala saarayaa oo neef ari ha loo qalo iyo laba neef iyo taas aniga ilama qurno run ahaantii in la yidhaahdo eh, dariishadan baa waxaa loo sameynayaa laba calal oo yaryar oo oo ama nooc ay ahaataba roogna looma dhigi karo fo- fad- fadhina looma dhigi karo ani taas ilama qunno aniga waxa weeye haddaan maanta shan boqol oo kun soo helo waxaan jeclahay inaan joodariga ugu fiican oo magaalada jiro inaan gato ayaan jeclahay fadhiga ugu fiican iyo tvga ugu fiican inaan gataan jeclahay En, dadkana maseyrka iyaga iskale in dadkii loo wacyi- la wacyigeliyaa fiican moogiye in amar la dhex dhigo oo la yidhaahdo amarkan baa waa amar lamana samayn karo taas waxaan u arkaa tii xeerka qoyska oo kacaanka soomaaliyeed Eh, waa tahay eh, ninka la yidhaahdo eh, baakaale waxa weeyaan dadku waa dad eh, hadda iyo wadankaas dalka waa burburay Eh, dowlad weyn oo awood dadka isku haysa ama jubbaland ha noqoto ama dowladda dhexe ha noqotee ma jirto xeerka hadda uu sheegayo xeerka qoyska dowlad baaba jirta oo eh, dumarka marka la guursanaya iyo kharashka ku bixi kara iyo awoodda qofku yeelan kara iyo waaba la fiirin jiray laakiin haatan amarkani miyaadan u arkaynin in nin weliba gabdhihiisa iyo dadkiisa isagaa u tashtee in dhib ka dhalan karo ma kama dhalan karo waa kheyr kordhay weeye dadka soomaalida meel kastoo deegaankan kama bilaaban xagardheer bay arrintan ka bilaabat Ee, way fiday degmooyin kaleo soomaaliya kasoo bilaabat waxaa loo arkay maamulka iyo deegaankan ka jirto waxaa la qalaa neef geel ah iyo toban ari toban ari ah oo loo bixiyo shaqal oo lagu shaqlaayo guryihii ari laga qalaayo geeli haddii kale inay gabadhaasi kuu degeyn baa soo baxa waxaa kaloo jirta baabuurtan durbaanka la qaraacayo een, waxyaalahan la sameynayo baabuurta lasdaba dhaga totally soomaaliya xilligan xilli ay ka shaqeyn karaan ma waa xagga securityga amniga maamulka meesha uu kasoo galayna oo hadda uu kaga ay xagga amniga ayaka ugu darnayd Eh, waa colushog xaaladda nabadgelyadu wadanku ma sugnaa waad arkaysaa qaraxyaa dhacaya intaasoo boqol oo qof markay meel isugu timaado oo haddana dayaafadii iyo baabuurtii iyo laisdabageliyo arrimaha nabadgelyada oo ka shaqarinaya gooni miyaanay kuu muuqan may way ii muuqataa arrimaha nabadgelyada uu hadda gooni ka sheek eh, ka ka hadlay Eh, waxaan maqlay madaxweynaha jubbaland in uu yidhi baabuurta la isdaba dhigayo ha la joojiyo si nabadgelyada ay u fiicnaata Eh, isaga ma gelin in uu yidhaahdo en, alaabaha eh, guriga fadhi lama dhigi karo sariir lama dhigi karo daah lama xiri karo taas wey midda aan ka hadlay En, maskax iyo caqli iyo waxaa la rabaa guddi in loo sameeyo arrintaas si loo gaabiyo Eh, guurka waa la gaabin karaa ee guddi in loo sameeyo ee guddi dadban loo sameeyay ahayd oo aysan maamulka ay maarata aysan maarata iyagu aysan amar dhex dhigin waa tahay gooni muxuu yahay haddaba xalku arrintani waa arrin dhaqan iyo diin ku dhisan dadkiina ay u arkayaan in dhaqankoodii iyo diintoodii la faragelinayo guurka xorriyadiisii laga hor imaanayo muxuu yahay xalku walaal nabi sal allahu alay wasallam waxaa ka sugan khayru nikaaxi aysaruha guur waxaa ugu fiican uguna wanaagsan kan ugu raqisan Een, waxaan u arkaa maamul baana wax fuliso awood baana wax fuliso maamulka cusub anag ayaku dhinaca amniga ayay culays saarayeen qarashaadkan faraha badan shanta kun oo doolar baa lagu meheriyey intaasoo waxa ritigan iyo shaqalka tobanka arigoo la sheegayo Een, baabuurta laisdaba dhigayo xilligan aad iyo aad xasaasi u ah meelahaasay ahayd maamulka waxay naga soo soomaalida kalena inay nala qaadato arrintaasna waa arrin fiican odayaalkaas deegaanka ay bilaabeen duqa magaalada balaxa uu bilaabay waana ku mahadsan yihiin waxaana qaban mandaala khayran ka faacili soomaalida kalena inay ku dayato khayr lasaga daydana ay noqoto ee ugu dambayntii een, cabdiwahaab ee colojoog xalku muxuu yahay haddii aad diidan tahay een, nidaamkan cusub ood u arkay cadaadis la saaraya guurkii maxaad ku talin lahayd aniga waxaan ku talinayaa eh, buulo gooni eh, ima- imama- ima fahmin run ahaantii anigu ma diidani in maarata eh, meesha qaraxyo iyo dhibaato iyo waxyaalo badan inay ka imaanaysa hadday dad isu imaadaan anigu ma diidani Eh, run ahaantii maamulka waxaan rabay inay sameeyaan eh, guddi dadban oo arrintan ka shaqeeyo ma aha waxaan kuma jiro jaajarka jubbaland iyo soomaaliya waxa weeye wixii annagana waxaa na kala xigo ama na kala celinayo waa- waxa weeye jaajarkaan samaysanay iyo shareecadda islaamka shareecadda islaamka haddaysan ku jirin aysan ku jirin jaajarka jubbaland in maarata guddoomiyaha degmada uu arrintaas guddi dadban u sameeyay ahayd ma aha in uu maarata walaalle uu u sa- uu yidhaahdo eh, roog lama dhigi karo iyo daah lama xiri karo dhib baa ka dhalanaya arrintaas iyadaa aniga saddex iyo toban gabdhood baan leeyahay laba iyo toban wiil ayaan leeyahay marka ma ma yeelayo mar yeeli karo gabadhayda in maarata waxay rabtay in la diido aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen cabdirashiid buulle gooni oo baakaale loo yaqaano iyo cabdiwahaab colojoog oo labaduba ka mid ah dadka waxgaradka ee kasoo jeeda gobolka hagado doodii gaabneyd intaa haynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo dooda gaaban inoo soo diyaariyay halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaajaa ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal afafka nool ee dunida lagaga hadlo kan soomaaliduna waa ku jiraaye waxaa ka buuxa macno ahaan erayo aad isugu dhow oo qoraaga iyo warbaahiyuhu ay kolkol isku beddelan karaan kolkolna inay isku beddeshaani aanay suuragal u ahayn taasise waxay rabtaa erayada caynkaas ah cidda adeegsanaysaa inay kala garan karto waxa yar ee u dhaxeeya amaba ay ku kala duwan yihiin arrintaas ayaa igu soo dhacday maalin dhexdaasa mar idaacadaha af soomaaliga wax ku tabiya middood aan ka dhagaystay war ku saabsan ardo baranaysa kasmada daryeelka caafimaadka xoolaha oo inay wax ka soo kororsadaan darteed loo geeyey xero diyaad badan lagu ururiyey weliyihii ayaa dabadeed wararkii uu maalintaa dadweynaha u tabinayey intuu midkaa u hormariyey wuxuu ku yidhi ardo magaalo heblo ku barata cilmiga daryeelka caafimaadka xoolaha ayaa waxaa la geeyey xarun diyaadka lagu xanaaneeyo markaas baan isweydiiyey oo ma dhabba in xaruntaa diyaadka lagu xanaaneeyo dabadeedna inaan haa isugu jawaabo way ila ahaan weyday maxaa yeelay marka horeba xanaano waa eray korinta iyo daryeelka carruurta u gaara guud ahaanse loo adeegsan karo cid walba oo loo rabo nolol dambe oo wacan laakiinse aniga iyo adiguba waan ognahay diyaadkii ardada loo geeyey in xeradii uu ku jiray aan xanaano awgeed loogu hayne ujeeddadu ay tahay inta halkii saasbaad iyo biyo lagu siiyo in ukunta laga daldasho hilbihiisa laga ganacsado qofkii meesha ku soo urursadayna markuu doono kolba intuu mid la soo baxo uu mindida saaro waase dhab oo diyaadka sidaas xeryaha loogu hayaa wuxuu helaa daryeel caafimaad biyo iyo cunto u gaara oo badanaa wasado casri ah lagu soo farsameeyey markii si loo eegana isaga ayaa ka ayaan badan dhiggiisa bannaanada ka qaraabta waase ka cimri gaaban yahay kolkastoo ma fiicnaateen ayaan is idhi weriyuhu inuu yidhaahdo waxaa ardada la geeyey xero diyaadka lagu kobciyo amaba lagu naaxiyo halkii uu ka yidhi waxaa ardada la geeyey xero diyaadka lagu xanaaneeyo dulucdu waxay tahay xanaano kobcid iyo naaxin waa erayo aan kala fogaynoo ciddii aan sii dhuuxin isugu mid noqon kara halkaanse markii loo fiirsado dhacdadii uu weriyuhu tabinayey labada dambe ayaa ku habboon haddana waa laba eray oo macno ahaan isu dhow asi aan la isku beddelan karin sidaa awgeedna loo hurtila'yahay in loo dhabbo galo midba adeegsigiisu halka uu ku habboon yahay labadaas eray midkood oo ah nugul ayaan maqlay isaga oo meel aanu geli karin lagu kakabinayo warna lagu tabinayo waa bishii oktoobar ee aynu soo dhaafnay iyo barabixii gaalkacyo ka dhacay barabixii boqolaalka qoysi ay dibadda uga yaacday waa maalmihii magaalada iyo hareeraheeda ay ku dirirayeen laba qolo oo boqolkii gu ee u dambeeyey agagaarka ceesha baraxley iyo bardacad wadataal ku ahaa laba qolo oo weligoodba aan gudaha magaalada dagaal ku dhex marin soohdin kala qaybisa aan waqoodba yeelan inay u baahan yihiinna aan dareemin xagaal iyo xidid bay ahaayeene laba qolo oo miyirbeelka ay soomaalidu la saxariirsan tahay uu dhexdooda dab ka shiday federaalnimo aan fare ka qodnayn laba qolo oo dhowaan lagu kala fogeeyey dabadeedna dagaal mooye si kale oo ay ku wada noolaadaan laga madoobeeyey waxbase yaanan taas ku dheeraane aan ku noqdo ereyga nugul oo soo galay warbixin uu nin wariye ahi kaga faalloonayey barabixii dadweynaha magaaladaas la baday kuwaasoo u badnaa dumar iyo carruur dirirtii ognayd ay kala cararayeen haweenay dadkii qaxayay ku jirtay oo uu waraysanayey ayaa si kooban oo aftahannima ku dhan tahay waxay ugu marisay silicii iyada iyo waalkeed ay maantaa ku sugnaayeen waxay ku tidhi meel aan u irkanno eedow ma naqaan habeenkii waa dheda iyo dhaxan dharaartiina waa celid iyo cagagubyo haddaad nugul maqashana waa annaga waa dumarka iyo carruur si walba oo kale waan ugu bogeey meesha keliya ee haweenaydu ay ku gaftay waa ereyga nugul oo dumarka iyo carruurta aan ku saabsanayn in loo adeegsadaana ay af soomaali ahaan qalad tahay maxaa yeelay waa erey u gaara qaybo ka mid ah xoolaha la dhaqdo sida looda idaha iyo gammaanka waa xoolaha kuwa ugu jilicsan ee jilaalka dheeraada aan adkaysiga u lahayn laba ilaa afar maalmood wax ka badanna aan biyaha ka qadi karin sidaa daraaddeed shaki igama jiro ereyga ay haweenaydu u jeeday asi ay ka ilduuftay inuu ahaa maato ama maati sida gobollada qaarkood loogu dhawaaqo isaga ayayna soomaalidu ku tilmaantaa xilliyada ad adag dadka inta ugu jiricsan ee daryeelka gaarka u baahan maxaa yeelay waa maato waa dumar iyo carruur dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebadmo
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinay barnaamijkaasi dhaqanka iyo daalkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a maalintii shalay ayaa isku shaandhayn uu sameeyey ra-iisul wasaaraha dalka canada justin trudeau uu wasiirka socdaalka iyo wadaniyadda u magacaabay axmed dirir xuseen oo noqonaya shaqsigii ugu horreeyay ee soomaali ah oo wasiir ka noqda dalalkii loo soo qaxay khaasatan kuwa reer galbeedka axmed waxa uu ka tirsan yahay xisbiga liberaalka ee ku guuleystay talada waddankaasi oo uu ra-iisul wasaare ka yahay hogaamiyaha xisbiga justin trudeau axmed ayaa uun loo doortay xildhibaannimada baarlamaanka dalkaasi isagoo laga soo doortay toronto area haddaba waryaheena maxamed colaad xasan ayaa magacaabista axmed xuseen waxa uu ay uga dhigan tahay soomaalida uu weydiiyey rofesor xuseen axmed warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka canada ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida ay usoo wada shaqeeyeen axmed xuseen colaadow waa arrin aada iyo aada u farax leh inanka was- waa baarlamaanka ninka keliya soomaaliya ku jiray oo laga soo dirtay xisbiga liberaalka magaciisa waa axmed xuseen sanadkan laga dhigay wasiirka ee socdaalka wasiirka socdaalkuna ama immigrationkuna de waa meelaha ugu muhiimsan ee ay soomaalidu aada u danayso weeyaan dabcan dee wasiir weeyo waddankoo dhan buu wasiiru yahay ee soomaalidan wasiiru maaha laakiin annaga laba arrimood bay labadaba noo tahay kow marka hore baqdin badan baa jirtay oo dhinaca immigrationka dad xunxun baa ku talin jiray in la joojiyaba im- dadka ka imanaya soomaaliya bakistan waddamo noocaasa muslimka ah kula talin jiray dowladda marka taasi horta iyada suuqa ka baxaysa wax un hadduu imanayo dee dabcan wuba naga hor joogsani wax si gaara kama filna de waxaan la wadaagnaa dalka talabaad dee qab bay noo tahay oo qof soomaaliya oo halaa ka yimid oo mo- eh, si degdega u gaadhay inuu wasiir ka noqdo halkaas annagoo waddanka ku ahun ilaa laba boqol oo kun oo qof ku nool yihiin oo soomaaliya wax weyn ayay noo tahay oo kheyr caadiya colaadow waa gartay bal haddaad wax ka xusuusato taariikhda axmed xuseen eh, intii kanada uu joogay iyo eh, guulahan uu is- aad usoo joogteen ee ay ka midka ahayd markuu baarlamaan kusoo biiray iyo muddo sanad kadib oo hadda loo magacaabay wasiirka en, socdaalka bal haddaad wax ka xusuusato axmed eh, waa nin si fiican aan u aqaan weeye oo waxaan ku wada jiri jiray board baan ku wada jiri jiray kambeyn aan samaynay beri urur yaraan samaynay oo gabdhaha soomaaliyeed waxbarasho free aan siin jiray jaamacadaha soomaaliya baan ku wada jiray oon wada shaqaynay waa nin aada iyo aada u ixtiraam badan digriyada uu haysta waxaa ka mid a inuu looyer yahay oo waa nin garyaqaana weeyaan oo canada garyaqaanimadiisa ka qaatay jaamacadaha ka baxayd canada dabadeetana halaa ka qaatay wuxuu ahaa nin ka soo bilaabay hoosta oo soomaalida ururada la soo shaqayn jiray halkan alberta ayuu marna la joogayay ururadeeda ka mid ahaa ottawa oo meel meelaha uu ka baxayo torontona ma garanaysa iyadana uu kaga jiray markii dambena wuxuu damcay inuu baarlamaanka u wardo waan filayna inuu helo waana kii helay marka isagoo sanad uun ku jiray ayuu anuuse midan la yaabay ma aha oo runtii sanad ka hor markii uu helay oon u diray email uu congratulay waxaan idhi sanad ka bacdi waxaan filayaa inaad haddii la wasiirka noqoto waayo dee cilmigeedii buu leeyahay kartideedii buu leeyahay waa nin soo jeeda oo luqadda lagu wada hadlay diblomaasiyadda iyo kaameenada yaqaana oo dadka dhex galay oo dhexgal fiican sameeyey marka lama aanan yaabin wax wan fiicanna runtii canada way ka filaysaa annagana wuxuu noo yahay balaaye xijaab ayuu noo yahay dhowr sano ka hor soomaalida waxaa laga bixin jiray sawir ah burcadbadeed iyo waddan eh, burburay iyo dagaallo sokeeye iyo argagixiso laakiin maalmihii u dambeeyey waxaa dhagaha ku badanayeen shakhsiyaad soomaaliyeed oo qurbaha jooga oo magac usoo hoynaya bulshada oo eh, ka mid yihiin eh, dadka madax- minnesota ka noqday ma- en, mas-uuliyiinta gabadhii ugu dambeysay aqalka hoose soo gashay wiilkii konsilka ku biiray haatan waatan eh, axmed xuseen hore baarlamaanka ugu biiray haddana wasiir buu noqday wadamo badan oo yurubana sidaa oo kale baarlamaanka soomaaliya ugu jirta wixii soomaaliya laga aaminsanaa iyo waxa hadda la maqlayo eh, iyo dadiilada intay la eg taha markaa waxa soo baxaysa colaadow su-aal fiican baad i weydiisay walaal oo ah in soomaalida meelo badan dee loo haysan jiray inaanay samayn jirin waxyaalaha hadda ay samaynayaan laakiin soomaalida hore ayaa loo ogaa oo taariikhdu aan ama kuwii hore ayna gumaysan jiray xataa ahaadaan oo iyagayna gumaysanaya haddana qiri jiray inay soomaalidu tahay dad aada u maskax badan oo qab leh oo maskax loo karti leh tii waxay keentay in markii aan kala yaacnay ee u- ee aan wadamada u kala yaacnay adduunka inaan baacmishari fiican bilowno oo south africa waxaa laynoo laayaa dhallinyaran loo laaya wax kale ma aha waxa weeyaan baacmishariga ku fiican yihiin oo dadkaba suuq ka saareen uganda waad ogtahay molosha lagu leeyahay waad ogtahay magaraysa easly in meesha iminka laga waxyaalaha laga qoro aad yaabayso Eh, sidaasoo kale markii ay s- wadamada yimaad eh, adduunka yimaadeenna way isku duumeen oo sidaa eh, dadku inuu u kala qaybsan yahay la moodayo ma kala qaybsama haddaad isku ururtana waxaad keenaysaa xoog baad yeelanaysaa oo haddaad adigu qofkaagii waxoogaa soo saarto dadka kalena markay ku arkaan inay dadku dada- dadaalayaan iyaguna way ku codeynayaan taasaana keentay in minnesota iyo wadamada yurub iyo canadaba aan runtii wax fiican ku yeelano oo waan u loo footeeyaa soomaalidu way footaysaa way tartantaa baacmishari bay sameeyaan waxbarashadiina iminka waan ku fiicannahay oo annagaa jaamacadaha joogna oo jaamacad ka dhignaa qaar badan baa nagu soo biiray hadda ragayagii hore kuwa yarba hadda ka baxaya soomaalidu way socotaa waxay noo dhiman keliya in soomaaliya aan wax ka dhigno ayuunbay noo dhiman brofeor xuseen axmed warsame oo khadka telefoonka ugu warramayay maxamed colaad xasan kaad kala socotaana waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaly com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
wahagaag haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanka cabdilaahi boqol iyo heestii u googooyay gablada
nafis ogo baa tahay gayaankii dalka tahay gaari doora baa tahay nafis ogo baa tahay gayaankii dalka tahay gaari doora baa tahay dabanka bisa tahay dibingaabsataa tahay darmaanguur gala tahay darmaanguur gala tahay dabangaabisa tahay dibingaabsataa tahay darmaanguur gala tahay darmaanguur gala tahay dadaalama gudboonide dadaan gudoomiyo gabadhaan doonayaa tahay ay gabadhaan doonayaa tahay dadaalama gudboonide dadaan gudoomiyo gabadhaan doonayaa tahay ay gabadhaan doonayaa tahay ugogo yahay gabalada ugoyogamogasi ugogo yahay gabalada ugoyogamogasi hariima dube hariimo hariima kahala hoose misariimo hariima dube hariimo hariima kahala hoose misariimo subahada
codkaasi fanaanka cabdulaahi boqol ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeeda idinkii mineysay v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
canabigo baad tahay gorangaara baad tahay dumarka gooniyaa tahay canabigo gobaad tahay dooran gaara baad tahay dumarka gooniya tahay dabangaabisa tahay didingaabsataa tahay dugsi lagu gamaa tahay dugsi lagu gamaa tahay gaabisa tahay idin gaabsataa tahay dugsi lagu gamaa tahay dugsi lagu gamaa tahay